بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس الثالث ودرس صدحان وسلسلة صيامك waxay noqonaysaa marka dersigan wuxuu noqonayaa axkaamu siyaam waxaan ka soo baxnay oo inoo soo hormaray laba dersi oo midna uu ka hadlayay wujuubka siyaamka midna uu ka hadlayay fadaaisha siyaamka waxa wadaataa akhi lmuslim wakta almuslima ana lisawmi axkaaman yajibu tacalumuha axkaam inuu leeyahay ay waajib tahay qofka mukalafkaa inuu barto axkaamtaas marka ayaynu soo qaadanaynaa insha allahu tabaaraka watacaala sida culummadu u caddeeyeen awalan marka ugu horreysa wujubu niya niyadu inay waajib tahay qabla tuluuci alfajri inta aan waagu beryin oo waxa weeye salaada subax la gaarin adinkeeda dambe waa adinka dambe wey ka hor waa inuu qofku niyo la yimaadaa oo niyeystaa inuu soomayo amase bisha ramadaan oo dhan marka ay dhalato inuu niyeysto inuu bishii ramadaan soomayo haddaba waxaa arrintaa u daliila marka inuu qofku niyeysanayo oo niyo la imaanayo labadaa xilliba waxaa u daliila xadiidka uu nabigu yihi calayhi salaatu wassalaam man lam yujmic qofka aan jamcin ee aan niyeysan wey qofka aan niyeysan man lam yujmic asiyaama qofka aan niyeysan oo naftiisa aan ku kulmin soomkii qabla alfajri inta aan ogu dilaacin falaa siyaama lahu soon uma sugna soon u sugan ma jiro haddaba qofkaas hadduuna niyadii la imaanin soon male baa layidhi wax sooma oo uu leeyahay ma jirta baa layidhi ey soonkiisii ma ansixin rawaahu imaamu axmed wa abu daawuud can xafsa ayay ka wariyeen wasaxaxahu sheekh albani raximah llahu tacaala fi saxiix aljaamic wa fi irwaa'i alqaliil ayuu ku saxiixiyey sheekh albani raximah llahu tacaala haddaba wuxuu xadiidka ina barayaa oo waadix inooga dhigayaa qofka aan niyeysan oo niyadii la imaanin waxa weeye inuusan soom lahayn oo uu nebigu inoo caddeeyey xadiidka waxaa loo baahaya marka qofku niyadaani ma aha sida dadka qaarkood u fahmeen ma aha inuu qofku odhanayo nawaytu sawman qadan hadihi bidca niyadan laga hadlayo si inoo imaan doontaa waa niyada qalbiga wey maxalkeeda waa qalbiga watalafudu biha bidca bay yihahdeen culammadu riwaayaad kale waxay yidhi xadiidka oo xabse laga wariyey man lam yubayit ay macnaha qofka aan hameenkii ku seexan oo hameennimada aaniyeysan soomkii man lam yubayit asiyaama min alleyli falaa saama lahu falaa siyaama lahu rawahu imaamu anasaa'iy can xabsa ayuu ka warinayaa radia allahu canha wasaxaha sheekh albani raximah allahu tacaala fi irwa alqaliil wuxuu isaguna xadiidka horula macnay oo wuxuuna tusayaa inay niyadii waajib tahay inaad habeenkii niyeysatid oo waxa weeye inta aan waagu baryin aada niyadii la timaado way caddeeyeen marka culummadu oo waxay yidhaahdeen niyadu loo shardinayo waa soomka waajibkaa soomka niyada loo shardinayo oo la odhanayaa qofku inuu niyeysto wey leannahu inama alacmaalu binniyaat buu yidhi nabiga calayhi isalaatu wassalaam marka soomka loo shardinayo oo aan niyo la-aan ansaxaynin oo waagu intuuna beriyin la raba in la niyeysto waa soonka waajibka ah amaa soonka sunnaha oo waxa weeye qofku uu sunno rabo inuu iska soomo maalintii xataa isagoo awal aan habeenkii niyeysan waagu markuu u beriya waa iska niyeysan kara leannahu waxaa sugnaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam caaishu uu yimi hal cindakum kadaa buu yidhi cunto ma haysaan wax lagu quraacdo marka ma haysaan wa ilaa fa innii saa'im haddii lahayn laakiin oo cunto haynin dee waan iska soomaya rawahu imaamu muslim ayaa wariyey marka markii hore nabiga calayhi salatu salam hadduu cunto markaa lahayn lahaa wuu iska cuni lahaa oo ma soomin markii cunto la waayey ayuu yidhi haddaba waan iska soomayaa marka sidaasoo kalena waxay ka sugnaatay bacdu asaxaaba sida ka sugnaaday oo waxa weeye uu sameeyey abu darda radi allahu canh wa abu talxa wa abu hurayra wa ibn cabaas iyo wa xudayfat ibn yaman wa gayruhum radia allahu canhum ajmaciin sidaa oo waxa weeye aahaartaas oo ibn xajar uu ku keenay kitaabka la yidhaahdo waxa weeye takliiq tacliiq oo waxa weeye kaga hadl waxay marka caddaynayaan xadiidka iyo aahaartaasi inay tahay soonka sunnaha ah inayna khasab ahayn inaad habeenkii niyeysatid ee waagu markuu beriyo adoon weli quraacan waad iska niyeysan kartaa waad iska soomi kartaa laakiin waxa aan ka hadlayno niyada loo shardinayo oo la rabo inuu qofku niyadii la yimaado intaan waagu beryin waa soonka waajibkaa waa bisha ramadaan oo waxau ilahay inagu faral yeelay qofkii marka aan niyeysan soonkiisii waxba ma noqonayo oo soonkaas saxiix ma ah haddaba laba arrimoodba culammadu waa yidhahdaan habeen walba qofku inuu niyeysto ayaa horta wanaagsan oo waxa weeye habeen walba inaad niyeysatid qofku marka haddii uu habeen walba suxuurta usoo kaco jee waa niyeystay marka oo suxuurta maxaa ugu soo kacaysa haddaad raban beri inaad inaad soontid waxay kutusaysaa markaa suxuurta qofka ku dadaala inuu soomkii niyeystay ayay kutusaysaa oo waxa ugu soo kacay leanna niyadu waa taas wey amaa in la yidhaahdo nawaytu sooma hadan oo arrin daciifa wax saxiixana ma aha taaniya qodobka labaad waxaan kusoo qaadaynaa oo waxa weeye axkaamta xukumka labaad waa waktu assawm inaynu fahanno waktiga la soomanaanayo xilligee la soomanaanaya saacado intee dhan yihiin ma maalintoo dhan ba ma qaarkeed ba ma habeenkiiba qaar lagu daraya horta wakti siyaam waa in la fahma waana maanta wax macluum oo la wada yaqaan weye waa min duluuci alfajri salaada subax marka la tukado ilaa quruubi shams waktiga soonku uu waajibka yahay waa inta can ilbara ibni caazib radi allahu canhu qaala waxau yihi kaana asxaabu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam saxaabadii nabiga alayhi sala allahu alayh wasalam waxay ahaayeen idaa kaana arajulu saa'iman idaa kaana arajulu saa'iman haddii qof iyaga ka mida uu soomanaa maantoo dhan fa xadara aliftaar maqarkii baa la gaaray oo xilligii la afurayay baa la gaaray fa naama haddii uu seexdo qabla an yufdir intuunan afurin hadduu seexdo qabla an lam yakul qabla an yufdir haddii uu seexdo lam ya'kul laylatahu walaa yowmuhu cunto dambe xalaal ma ahayn haddii uu mar uu seexdo qoraxdii baa dhacday afurkii baa la gaaray makrib haddaa inta tukatid adoon weli afurisaa isku kala bixin sidoo gamaali sida ninkaan ku dhacday saxaabiga cunta xalaal kuuma ahayn waa fii awali islaam oo waxay hal mar baa wax la cuni jir makribka iyo cishaa inta udhaxaysa ayaa cuntada la cuni jiray weliba bishardi inaadan inaadan seexan ah haddaad seexatid cuntada dhaxlaal kuuma ahayn suxuur ma jirin waxba ma jirin waa fi awal islaam waxa weeye markii sanadkii labaad la waajibiye soonka oo kabacdi markaas soonku uu bilowga ahaa marka wuxuu yihi lam yaakul ma una cuni jirin qofku laylatahu haaninkiisa walaa nowma walaa yowma iyo maalintiisii xataa yumsi ilaa uu galabaysto oo maalintii dambe la gaadho galabtii dambe ilaa qoraxda dhacdo cunto looma dhowaan jirin maxaa dhacay marka markii la bedelayay xukunka oo la nasakayay ayaa arrintan dhacda wa ina qays ninka la yihahdo ibni samura ayaa waxa weeye sarim qays ibni sirima ayaa waxaa dhacday alansaariy radi allahu canhu kaana saa'iman saxaabi ayaa maantao dhan soomanaa gurigiisii buu yimid falamaa xadara alisbaaru markii xilligii afurkii la gaadhay ataa imra'atahu xaaskiisii buu u yimid faqaala laha waxa uu ku yidhi a cindaki dacaamun wax cuntaha agtaada ma yaali qaalat waxay tihi laa wax cuntaha oo lagu afuro ma hayo dadku dhaqaala ma jirin waxba ma jirin dhibaato iyo waxa lagu noolaa nolol adag innagana maanta waa la daadinayaa intaasoo cuntaha u kala duwan inta la sameeyo waa dhibaato wey haddaba waxay tiri maya ma hayo walaakin andaliqu waan baxayaa fa adlubu laka waan kuu raadinayaa bal waxay cuntaan kuu raadinayaaye iyo rajul wa kaana yawmahu maalintiisiina yacmalu maantao dhan wuu shaqaynayey oo nin daalan bu ahaa faqalabatu caynaahu waxaa ka qaalib noqday hurdadii ee macnaha indhihii baa ka qaalib noqdayoo hurdu la dhacay fa jaa-ad imra'atahu xaaskiisi baa timi oo cunto u wadda falamaa ra'atu markii ay aragtay qaalat waxay tihi khaybatan laka aroogan kugu dhia ma seexatay macnaha ma aha habaar laakiin waa karama iska halahaysa oo maaragtay iska halhays ahayd marka wada habaar ahayd laakin kabacdi iska halhays noqotay falama insaraf ila waxay garanaysaa mar haddii uu seexday unta xaaraan bay ka tahay xuma cuni karo maanta ola na waqsamaa falama intasafa annahaaru duhurkii markay noqotay maalintii dambe ayaa waxa weeye kushiya calayhi waa miyir doorsoomay waa dhacay waa suuxay marka fa dukira dalika linabiy sal sl nabigaa loo sheegay sala allahu alayh waalih wasalam oo layihi ninkaas saasaa ku dhacday fa nazalat hadihi alaaya aayaddaanaa soo dejay fi suurati albaqara uxilla lakum laylata asiyaami arafatu ilaa nisaa'ikum dumarkuna xaaraan bay ka ahaayeen oo jimaac ma jirin hameenkii oo cuntada iyo dumarkuba waxay banaanaayeen bayna almaqriba waalcishaa maqribka iyo cishaa inta udhaxaysa haddii aadan seexan mar haddaad seexatidna khalaas wax walba xaaraan bay kaa noqonayeen oo waxa weeye maalin cusub baa kuu bilaabanaysa marka waxaa soo degay qawluhu tacaala uxilla lakum laylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum waxaa laydiin baneeyey habeenka soonka alrafat waa jimaaca inaad dumarkiini jimaac iyo cayaar iyo waxaad doontaan la samaysaan ayaa laydii baneeyey oo laydii xalaaleeyey fafarixuu bidalika saxaabadii aad bay u farxeen faraxan shadiidan si fiican bay ugu farxeen aad farax badan bay farxeen haddana waxaad soo degtay aayadda inteeda dambe wa nazalad waxaad soo degtay wa kuluu washrabuu wa kuluu cuna washrabuu cadda xataa yatabayana ilaa ay idinka caddaato oo idinkala caddaado lakum idinka alkhaydu alabyad waa ooga ooga waxa weeye alkhayd alabyad waa iftiinka oogu markuu istaagayo min alkhayd alaswad waa mugdiga weeye iyo habeennimada ay ilaa waagu idii baryo oo min alfajri waaga berigiisa macnaha ilaa aada waagi idii beriyo oo si fiican waagu idinku beriyo cuna oo cabba habeenkiioo dhan iska cabba haddaartaan seexda dumarkiina waa idii xalaal waad seexan kartaan waad cuni kartaan ayaa soo degtay markaa waa lainoo xalaaleeyey marka alxamdu lilah ilahay baa mahaddaa iskale oo ummaddan u naxariistay oo u fududeeyey waxa weeye axkaamteeda xadiidkaa marka imaam albukhaari ayaa saa orinaya wuxuuna tusayaa marka xadiidkaasi daliil u yahay taxdiidka fii waqti siyaam waktiga la soomayo ayuu daliil u yahay oo caddaynaya leannahu wuxuu laynoo sheegay habeenkii oo dhan ina inoo bannaan tahay qoraxdu markay dhacdo ilaa marka waxa weye waagu ka baryayo inay cuntada inoo bannaan tahay ka bacdiha markaa waxa la yidhi suma atimu siyaama ila leyl waagi markuu idii barya marka soonkii wada ilaa iyo habeenka laga gaarayo oo qoraxdu dhacayso marka maalintii unbaa la sooman yahay habeenkii oo dhanna cuntadii waa inoo xalaal wax walbana waa inoo xalaal wey wixii awal ilaahay inoo xalaaleeyey xalaal bay inoo noqdeen marka waktigu siyaamku waa min طuruuci اlfajri waa markii oogu istaago asaadiq alfajru asaadiq baa la rabaa fajrigaa laba nooca kan rullowga ah la rabaa ilaa guruubi shamsi xadiis baa inoo kala saari doona waa arki doonaa marka qoraxdu marka ay waxa weeye waagu beriyo salaada subax la tukado oo adinka salaada subax lagu tukanayo salaada subax laga adin bay leedahay adinka hore waa la cunayaa waa la caddaya wax dhibaataa male adinka dambe adaankaa dambe ayaa waxa weeye lagu joojinayaa oo waxa weeye salaada loo istaagaya leanna nabigaa wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam inoo kala saaraya oo wuxuu yidhi alfajru oogu waa fajraani laba ooguwa oo waa berigu waa labo mid ka mid a waxa weeye rajulun yuxari yaxrumu fiihi salaa fiihi dacaam rajulun ooga dambe wey yaxrumu waxaa xaaraam noqonaya waxa weeye adacaam cuntadii in la cuno wa taxilu waxaa xalaal noqonaysa fiihi salaa salaadii baa la tukanaya waa ooga dambe marka kaa weeye marka midka suxuurta la joojinayo iyo wa fajru mid kale oo waxa weeye taxrumu fiihi salaa salaadii xaaraan weye welima gaarin wa yaxilu fiihi dacaam cuntadiina way xalaal weye waa ooga horawa labaa la yidhahdaa marka waa labo midna asaadiq baa la midna alkaadi rawahu xaakim baa werinaya iyo bayhaqi waxa weye can ibni cabaas wasaxaaxa sheekh albaniy raximah allahu tacaala ayaa ku saxiixiyey saxiix aljaamic sagiir wa bayana nabiyu sala allahu alay slam nabigu wuxuu inoo caddeeyey man hum asaadiq wa man hum alkaadi labada nooc oo labada oog kan runlowga ah oo salaadu soo gelaysa waa keen waxa uu yidhi marka sidaa daraaddeed nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yidhi isagoo arrintaa inoo caddaynaya alfajru fajraan oogu waa labo faama alfajru asaadiq faama alfajru aladi yakunu kadanabi sarxaan waxa weeye sarxaan waxa weeye bahashaan yeyda ama sabao dhagaha kor utaagta sida kan kor u baxayo weeye marka ooga hore baa la yidhi kor buu u baxaa hal mar buu sidii wax iftiin dheer buu kor u baxaa ee ma ballaarto kaas marka alfajru kaadi baa la yidhahdaa cuntadu weli waa bannaan tahay salaadiina weli lama gaarin ama alfajru asaadiq kan rullowga oo waagu ku beriyo waa alladii yadhabu mustatiilan fi lufuq waa kan jihada ku faafaya oo waxa weye dhinac walba u baxayo oo labada dhinacba oo jihadaa markaa fiirisid barigo qoraxda ka soo baxdo aad arkaysid dhinac walba inuu iftiinkii waxa weeye ka muuqdo ee uunan kor keliya u bixin kaas ayay salaadu gashaa cuntaduna xaaraam noqotaa suxuurtana halkaas ayaa lagu joojinaya imaamu xaakim iyo bayhaqi baa werinaya waxa weeye iyagoo can jaabir ka werinaya waana xadiis saxiixa sida sheekh albani ku keenayo saxiix aljaamic sagiirka haddaba wuxuu inoo caddeeyey xadiidkaana xilliga la joojinayo inuu yahay xilligaas salaadu ay gasho waxaa faa'iida a marka oo xadiid kale caddaynaya hadduu qofku cuntadii gacanta ku hayo oo waxa weeye uu markaas cunayey haddii waagu beriyo oo waxa weeye meesha uu joojin lahaa oo waxa weeye inuu ku talagalo mar haddii waagu beriyo inuu joojiyo laakiin hadday dhacdo mararka qaarkood qofka waktigii ciriiri inuu ku noqdo oo isagoo marka suxuuranaya lagu addimo muxuu samaynaya waa khalab sida soomaalidu ay samayn jireen in la la tuftufo oo waxa weeye cuntadii la tufo waa khalad wey ee sida saxiixa waxa weeye inaad cuntadii weelka aad afka ku haysay inaad dhammaysatid oo dantaada ka gudatid leanno nabiga calayhi salatu salaam waxa uu ku leeyahay idaa samica axadukum annidaa haddii qofkiinuu adinka maqlo waal-inaa'u fii yadihi weelkiina uu gacanta ku hayo iyo cuntadii uu ka cunayey falaa yadachu yuuna dhigin oo iska tuurin xataa yaqdi xaajata ilaa uu dantiisa ka guto minhu ay min alinaa ilaa uu waxa weye wixii cunayey uu ka cuno yuunan tuurin aad arkaysaa cuntada afka ay ku hayeen bay tufayaan weelkiina iska dhigayaan lama rabo imaamu axmed baa werinaya xaakim iyo abu daawuud sheekh albanina wuxuu ku saxiixinayaa fi sunan abi daawuud iyo waxa weye saxiix aljaamici sakiirka ayay ku saxiixinayaan weliba riwaayad kaloo imaamu axmed uu werinayaa waxay leedahay oo nidaaga sii caddaynayso oo waxay leedahay macnaha loo jeeda waxa weeye mu'adinku waxay riwaayadaa ku daraysaa wa kana almu'adinu yu'adinu idaa badaqa alfajru waagu markuu beriyo ayuu adinka adimi jiray mu'adinku saxiix aljaamici sakiirka ayuu saa ku keenaya sheekh albani oo ku tacliiqinaya tacliiqa xadiidka waxa weye uu saarayo lix boqol iyo toddobo uu tacliiqa hoos ku tacliiqay riwaayadda imaamu axmed halkaa marka waxaynu ka garanay afur suxuurtii qofku inuu wadayo oo suxuuranayo ilaa iyo waana inoo imaan doontaa suxuurta iyo aadaabteeda waa inoo imaanaysa inay waxa weeye wanaagsan tahay inaan marnaba laga tegin laakiin in cuntadii habeenkii kuu banaan tahay kabacdi markaa haddii lagugu adino waad suxuurtii waad wadi kartaa oo dantii aada lahayd waad ka qaadan kartaa qaala alxaafid ibn xajar raximah llahu tacaala fatxulbaariga waxa uu ku leeyay juska afraad isagoo xadiidkaa sharaxay axaadiistaa hore sharaxaya ayuu waxau yidhi min albidac almunkar waxyaalaha bidcada oo dadku la yimaadeen oo munkarka ah waxaa ka mid a waxa ay soo deji soo dariyeen dadku oo bidcadaah ay la yimaadeen oo zamankan dambe ay la yimaadeen oo ah iqaacu aladaan adaankiiba inay adinaan waxa weeye intaan la gaarin adaankii labaad bay waxay adinayaanba intaan la gaarin oo waagii beriyin xoogaa waxa weeye labaatan daqiiqa iyo ka hor bay adimayaan si ay dadku u joojiyaan cuntadii waxaan ilaahay marka ka xarimin dadkii bay ka xarimayaan xilli aan ilaahay ku waajibin in cuntadii la joojiyo ayay waxay leeyiin dadkii cuntadii joojiye oo waxa weye waa bidca iyo waxa weeye dhibaato ay la yimaadeen weye dadku shumac bay shidayaan oo waxa weeye dee masaaridaa iyo carabaha iyo aad baa loo yaqaanaa waxa weye shumac bay shidayaan markaasay xilligii oo aan la gaarin bay joojinayaan haddaba arrinta noocaasa arrin wanaagsan ma aha waa in aada iyo aad u khaldan oo la rabo inuu qofku ka fiirsado arrinta noocaas ee sida saxiixa waa inuu ku dadaalo inuu sunnaha nebiga raaco calayhi salaatu wassalaam inuu raaco ayaa loo baahaya saas daraaddeed ba xaafid ibn xajar waxau leeyahay sunnihii bay khilaafeen fakhaalafu sunna sunnihii bay khilaafteen oo sunnuhu wuxuu ahaa sida axaadiita aynu ku arkayno in suxuurta dib loo dhigo ayuu sunnuhu ahaa sunnihii bay marka khilaafeen way soo dedejiyeen afurkuna wuxuu ahaa in la dedejiyo dib bay u dhigeen markaasaa faqalla fiihim alkhayru buu yidhi marka dadkii khayrkii baa ku yaraaday marka leanna nabiga calayhi salaatu wasalaam baa axaadiis waxa uu ku leeyahay ummaddu khayr ka zuuli mayso inta ay afurka dedejinayaan suxuurtana ay dib u dhigayaan marka waxa weeye waxaa inagu yaraaday khayrkii ayaa inagu yaraaday maadaama sunnihii nebiga la khilaafay haddii dadku sunnaha nebiga khilaafaan oo bidco aadaana waxa weeye dhibaato iyo mashaakil ayaa ku dhacaya iyo khayr daro halkaa marka waxaynu ka garanay in habeenkii cuntadii la cunayo ina wax dhibaataa lahayn ilaa xilligee la cunayaa marka marka niyada iyo waxa weeye suxuurta iyo waxoo dhan waxaa iskugu keenaya hadduu qofku suxuurto niyadii wanaagsaneydna waa la yimid barakana waa helayaa marka waxaan kusoo qaadaynaa xukunka saddexaad assuxuur in suxuurta qofku la yimaado suxuurta waa fiiha baraka horta waajib ma aha waa arrin sunno ah oo wanaagsan oo taqwiyatan lilbadan waxa weeye iyo itibaacu sunna wanaag baa laga helayaa oo waxa weeye in lagu dadaalo ayaa habboon baraka iyo wanaagna waa laga helayaa marka sidaas daraaddeed in lagu dadaalo ayaa aad iyo aad loogu baahan yahay leanna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uuna leeyahay inahaa baraka waa baraka wey acdaakum allahu allah ayaa ida siiyey iyaaha falaa tadacuu ha ka teginina ilaahay baa ida siiyey waa barako waa wanaag ha ka teginina imaamu nasaa-i baa werinaya sheekh albana wuxuu ku saxiixinayaa fi sunan anasa-iy ayuu ku saxiixinaya waa baraka laga helayaa marka wakadalika qaala nabiyu sala la ala sl nabigu wuxuu yidhi assuxuur suxuurta akluhu baraka waxa weeye cunida la cunayo waa baraka wey ha waa baraka wey falaa tadacuu ha ka teginina walow ha walow an yajraca axadukum jarcata ma haddii qofkiin uu wax kala waayo biyaha qurquriyo biyo jarcata min ma biyaha qurquriya hadduuna wax kala heli karin fa ina allaha alla wa malaa'ikatuhu iyo malaa'igtu waxay ku salliyayaan dadka suxuuranaya ayay ku salliyayaan marka ilaahayna waa u naxariisanaya waa ammaanaya oo waxa weeye wuu u naxariisanayaa malaa'igtuna way u ducaynaysaa imaamu axmed baa werinaya isagoo ka werinaya can abi saciid waxasanahu sheekh albaniy raximah allahu tacaala wuxuu xasan kaga dhigay fi saxiix iljamic sakiir marka ducada iyo wanaaggaas iyo ammaantaas ayaa helaysaa in marka waxaa haboon suxuurtii lagu dadaalo oo qofku uuna suxuurta marnaba ka tegin wakadalika qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab iyo siyaamka ahli kitaabka waxa u dhexeeya oo kala saaraya waxa weeye waa aklatu saxar suxuurta in la cuno wey rawahu muslim leanna sababtu maxay tahay iyagu ma suxuuran jirin oo ahlu kitaabkan waxay ahayd suxuur ma aynan aqoon ee waxa weeye mar hadday afuraan oo casheeyaan khalaas halkaas ayay marka ma ay suxuuran jirin innaga marka suxuurta ayaa soonkeenna lagu ziyaadiyey oo waxa weeye sunno ah in lagu dadaalo suxuurtii ayaa wanaagsan xog bayna ku noqonaysaa oo qofku hadduu suxuurto hadhow soonkii gelinka horood maalintii gelinka horood dhankaasha kuma qabanayso gelinka dambana waa adkaysan karta laakiin haddaad la suxuuran waa dhibaato wey baraka iyo wanaagna waad ka helaysaa suxuurta marka waa in lagu dadaalo walow biyo yarna aad cabtid walow caano yar wax yar aad cuntid ma aha cunto badan muhiim ma aha laakiin barakada in lagu dadaalo ayaa wanaagsan waxaa sunno ah marka oo mustaxabbo ah in la dib dhigo wayustaxabu taakiir suxuur suxuurta in dib loo dhigo oo aan la dedejin ilaa qubayli ilfajr waagu markuu beryayo in lagu dhoweeyo ayaa waxa weeye sunno ah maxay tahay marka sunnahaasi waxa uu wariyey anas ibnu malik radi allahu canhu wuxuu ka warinayaa zayd ibni taabit waa saxaabi saxaabi ka warinaya anas waa saxaabi zayd ibni taabitna waa saxaabi weyn oo waxa weeye dee muhaajira ha maya ha waa zayd ibni taabit ma aha sayd ibn xaar waxa uu yihi marka qaala waxa uu yihi waxa waxa uu yihi zayd baa waxa uu yihi tasaxarnaa maca nabiy sala allahu alay wasalam nebiga ayaan la suxuurana uma qumnaa ila salaati uma qaama wuxuu u istaagay nabiga calayh salatu salaam ila salaati salaadii buu istaagay qaala anas wuxuu yihi qultu waxaan ku yidhi oon zayd weydiiyey kam kaana bayna aladaani wasuxuur adaanka la adimay oo salaada loo istaagay iyo suxuurta meeqaa udhexaysay qaala waxa uu yidhi saacada ma jirine qadru khamsiina aaya intii la akriyo konton aayadood qofka qaariga ah intuu konton aayadood waktiga uu ku akrin karo la udhexaysay marka konton aayadood qofku ragga quraada marka konton aayadood oo mutawasidoon aad loo dheeraynayn la dadejinayna ilaa shan iyo toban daqiiqo ama waxaa ninka ugu badanba labaatan daqiiqo unbuu ku akrin karaa waay imaam albukhaari iyo muslim baa werinaya marka waxaa la rabaa in suxuurtii laga dhigo xilli adaanku soo dhowye adugu ama shan iyo toban daqiiqo ama toban daqiiqo meelaha inta udhaxaysa in waxa weeye laga dhiga ayaa wanaagsan si ay u noqoto suxuurtii mid waafaqda sunihii nabiga calayhi salaatu wasalaam saas daraaddeed buu nabigu leeyahay laa yazaalu annaasu bikhayrin dadku khayr ka zuuli mayaan inta ay suxuurta dib u dhigayaan ayna afurkana waxa weeye dedejinayaan marka taasaa layna amray oo waxa weye nabiga calayhi salaatu wasalaam inoo jideeyey ee in aynu suxuurtiina dib horay u dhigno oo dedejino oo hamaynbar la suxuurto waxa weye afurkiina dib loo dhigo oo markii aasku madoobaado la suxuurto waxa weeye wax banaan maaha waana wax bidcaah wax wanaagsanna maaha ilaah in laga cabsado weeye marka insha allahu tabaaraka wa tacaala halkaas waxaynu ku khulaasaynay dhowrkaa xukum oo axkaamu siyaama in waxa weye niyo lala yimaado habeenkii in waktiga soonka la garto oo waxa weeye maalintii oo dhan la soomanaado bacda salaad subax markii la gaaro wixii ka dambeey ilaa maqribka qoraxdu ka dhacayso kabacdi in markaa waxa weeye la suxuurto oo qofku suxuurtii la yimaado oo suxuurta ku dadaalo ayaa aada iyo aada muhiim u ah insha allahu tabaaraka watacaala marka halka ayaan ku jejinaynaa darsiga saddexaad duruusta kalena waan ku xigtaa insha allahu tabaaraka watacaala